bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee radio jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo shir guddoomiyey kulan looga hadlayay ammaanka guud ee deegaanada hirshabeelle ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo isku shaandhayn ku sameeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya oo deeq daawo ah gaarsiiyey isbitaalka xoogga dalka diiwaangelinta codbixiyaasha oo maalintii labaad ka socota kow iyo toban xarumood oo ku yaala gobolka banaadir warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaa sagaal qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka kanada
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay ammaanka guud ee deegaanada hirshabeelle maxamed abuukar caseer ayaa warkaas inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay ammaanka guud ee dowladda hirshabeelle wasiirka amniga saraakiisha ciidamada qalabka sida uu ugu horeeyo taliyaha guutada saddexaad iyo saraakiisha awsam ayaa qayb ka ahaa kulanka ugu horeyn madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa warbixin ka dhegaystay qaybaha shirka ku sugnaa taliyaha sector five ee ciidamada awsom gaar ahaan kuwa burundi colonel oscar hatungiman ayaa sheegay inay sii xoojinayaan dadaaladooda dhanka nabadgelyada ee sannadihii dambe ay ka wadeen soomaaliya gaar ahaan hirshabeelle oo goobo dhowr ah ay ka joogaan dowladda iyo shacabka burundi waxaan uga mahad celinayaa nafuurnimada ciidamadooda runtii qalbiyadeena ayay ku jiraan oo kaalin muuqata ay ku leeyihiin howlgalka awsom ayuu yidhi madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ugu dambeyn madaxweynaha hirshabeelle oo kulan gaar ah kula qaatay xafiiskiisa ayaa kaalintooda ku abaalmariyey saraakiisha burundi ee wakhtiga dheer ka howlgelayso hirshabeelle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa wareegta uu soo saaray maanta isku shaandhayn kooban ku sameeyey qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda xamse cabdi bare ayaa wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa ayaa laysu bedelay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji oo muddo kooban hayay xilkaasi ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa isna lagu bedelay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya halka axmed macalin fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya farxaan maxmed jimcaale
bismillahi raxmaani raxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxaa galabta uu isku shaandhayn ku sameeyey xubnihiisa golaha wasiirada ee xukuumadda danqaran isku shaandhayntaasi waxay saameynaysaa xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wasaaradda gaashaandhigga ra-iisul wasaaruhu markuu arkay qodobada sagaashan iyo toddobaad sagaashan iyo sideedaad iyo boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda danqaran markii ra-iisul wasaaruhu uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada waxaa ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi bare u magacaabay xubnahan soo socda o mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali daay waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane ambasador axmed macalin fiqi axmed waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiire iyo xildhibaanan ayaa deeq daawo ah gaarsiiyey isbitaalka xoogga dalka halkaasoo lagu dabiibaya askar kusoo dhaawacantay dagaalada ka dhanka ah al-shabaaba cabdicais ibraahim ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray xildhibaano iyo wasiiro ku bahoobay new green barty ayaa dawooyin gaarsiiyey cisbitaalka xoogga dalka oo lagu daweynayo qaar ka mid ah askarta ciidanka xoogga dalka ee ku soo dhaawacmay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka xildhibaanadan oo hogaaminayey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye xildhibaan doctor maxamed aadan diini xildhibaan wardheere wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud siciid xayd iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan dahabo suusow ayaa tegey maanta cisbitaalka xoogga dalka waxaana ay la kulmeen maamulka cisbitaalka oo ugu warbixiyey xaaladda uu ku sugan yahay cisbitaalka intaasi dabadeed waxa ay gaarsiiyeen xubnahani deeq dawooyin ah oo la soo iibiyey islamarkaana loogu talagalay in ay kaga qayb qaataan kuna taageeraan dhaawacyada lagu daaweynayo cisbitaalka xoogga dalka ee ah askarta xoogga dalka ee ku soo dhaawacmatay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xildhibaan maxamed cabdi xayir maareye ayaa ugu horrayn ka warbixiyey deeqdan dawada ah oo ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka xoogga dalka ciidamada geesiyaasha ah oo qof kasta oo soomaaliya ka astaahila inuu garab istaago ayaanu ballan qaadnay qadradayadii ama kulankaygii shaqo ee lix iyo tobankii bishan inaanu ciidamada garab istaagi doono garab istaaggii ugu horreeyey oo ah inaanu cisbitaalka xoogga oo ay yaalliin dhaawacyo dagaaladaas argagixisada ku soo waxyeeloobay halkan ay qaar yaalliin ayaanu u keennay daawo qiimo badan aada iyo aada u tayo fiican oo runtii markaanu diyaarinay lacagtii lagu gadi lahaa aanu kala tashanay dhakhaatiirta cisbitaalkan wixii baahi ah ay qabaan baahidooda ayaanu kala tashanay toban atam ama toban xabo nooc oo daawo ah ayay noo sheegeen inay u baahan yihiin tobankii nooc baan soo gadnay oo halkan ku wareejinaynaa annagoo ah xildhibaanadaas sidaan sheegay new green barty iyo wasiirada gruubkaas ama xisbigaas ku midaysan wasiir maareeye ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaradda beeraha dhowaan ay dhulka cisbitaalka xoogga dalka ku samayn doonto dhirayn marka wasaaradda beer ahaan waxaanu ballan qaadaynaa oo ku daraynaa hadda qorshihaan u imid kuma jirin laakiin waxaan arkaynaa space fiican haysato halkan cunto badan oo nafaqa leh oo oo organica looga soo saari karo dhaawacyada halkan la keeno marka waxaan ballan qaadaynaa inaan cisbitaalkan wasaaraddu timaado space kastoo haysto beer laga dhigo cagaar laga dhigo aan ballan qaadaynaa intaasi dabadeed xildhibaan doctor maxamed aadan diini xildhibaan wardheere iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada xildhibaan dahabo suusow ayaa dhankooda ka hadlay daawooyinka kala duwan oo ay gaarsiiyeen cisbitaalka xoogga dalka si loogu dabiibo askarta ku soo dhaawacmatay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab anugu puntland baan ka soo jeedaa bishii hore sidaasoo kale daawooyin baan geeyey degaankayga dhib ka weyn ma jirto dhibta maantayna haysta oo ah argixisada waa sharaf in loo midoobo mashriq iyo maqrib soomaaliya aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan ballantii aan hore u ballan qaadnay aan ka soo baxno aan kugu wareejino daawadan oo noocyo badan ay iskugu jirto marka u horeysa waxaan usoo jeednaa hooyooyinka soomaaliyeed waxaan leey hooyo isbitaalka imaada dhaawaca soo fiiriya waa wiilashiina hala garab istaago ciidamada aagga jirna hala garab istaago doctor saadaam cabdulaahi cusmaan agaasimaha cisbitaalka xoogga dalka ayaa xildhibaanada iyo wasiirada ugu mahadceliyey deeqda dawada ah oo ay soo iibiyeen islamarkaana ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka xoogga dalka waan rajaynaynaa intaan iyo ka badanna inay dee nala garab istaagi doonaan laakiin waxaa aad iyo aad uga farxsannahay garab istaagga oo ah waddo cusub xildhibaanadii wasiiradii iyagoo si isxilqaana intay u imaadaan isbitaalka ciidanka daawo iyo wixii ugu baahida badnaa inay garab istaageen ugu dambayntii xildhibaanadan iyo wasiiradan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ee daawooyinka gaarsiiyey cisbitaalka xoogga dalka ayaa booqday qaar ka mid ah askarta soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ee ku soo dhaawacmay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa maalintii labaad ka socota kow iyo toban xarumood oo ku yaala gobolka banaadir maxamed diidle ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray sidan iyo si la mid ah ayay dadku ugu jiraan safaf dhaadheer oo soo bilowday saakay waa berigii waxaana dadku ay doonayaan inay iska diiwaangeliyaan diiwaangelinta ka bilaabatay gobolka banaadir ee markaasi ku aadan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee la filayo inay ka dhacaan dalka gaar ahaan gobolka banaadir ilaa iyo koob iyo toban xarumood oo kala duwan ayay shalay ee, guddiga doorashooyinka madax bannaan ee soomaaliya ka daafureen ee, ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha waxaana markaasi goobahaas ka mid ah ee, degmada hodan ee gobolka banaadir oo hadda aan joogno gaar ahaan garoonka ee, jaamacadaha ee degmada hodan ee gobolka banaadir dad fara badan oo ka mid ah dadka ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa halkan yimid kuwaas oo markaasi isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada doonayana inay iska diiwaangeliyaan ee, ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha howlwadeenno kala duwan ayaa halkan ku diyaarsan kuwaas oo dadka u fududaynaya in markaasi ay diiwaan geliyaan islamarkaana ay ka qoraan xogta ay tahay muhiimka in laga qoro mas-uuliyiin ka tirsan ee waaxda jaamacadaha ee markaasi maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa halkan jooga iyaguna oo markaasi ee qudhoodu ka mid a dadka isdiiwaangeliyey bulshadana la fududaynaya ololaha la xidhiira isdiiwaangelintooda qaar ka mida dadka maanta halkan yimid inay isku diiwaangeliyaan ayaan la kulannay innagoo weydiinay siday u arkaan in muddo sannadaa kadib ay markii ugu horreysay gudaha soomaaliya ka dhacayso diyaargarow doorasho markaasi diiwaangelinteedana hadda ay socoto degmada hodan maanta inaan joogno oo aan oo dawladda dhalanaysa aan u codaynayno aad baan ugu faraxsannahay haa sabka hore ayaan ku jirnaa baan ku jiraa si aan u qaatay ja- kaarka codbixinta Ma- hore umaana soo codayn waa markii iigu horreysa ko- oo oo koobaad marna marna codeey marna marna baalka ha lagu codeeyo fursaddaas fursad ka qaalisan inay jirto u malay maayo maantana aadaan ugu faraxsanahay inaan qaato kaarkii codaynta oo maalin dambe wax dambe oo oo- oo la yidhaahdo waa laydiin soo xulay ee meeshaas ay maanta ay ku eg tahay aadaan ugu faraxsanahay waxaana awalan u mahad celinaa alla subxaan qaadira oo konton iyo afar sano konton iyo lix sano kadib soomaaliya mar kaleta ay u curutay yacnii een, xornimo iyo in ay bini'aadnimadii iyo qiimihii qaranka ay fahmaan ummadda soomaaliyeed ay wax badan soddon iyo afar sano aan dhihi kara cimrigeyga inta ugu badanba intaan jiro een, aafadii mid aan uga meero karna inay tahay oo aan soo xulanayno een, dadka annaga aan u baahannahay oo waxqabadka iyo aan ku ognahay iyo kartida aysan ahayn 4.5 aan ka baxno oo 4.5 maanta la qurxiyo xisbiya dadka ay u dareeraan middaasaan waxaa u arkaa mid ilbaxnimo iyo horumar iyo barwaaqo intababa
maantay waxaa u joogaa meeshaan wax awoowey iyo abeey iga sheekeyn jireen oo ilaa hadda lii fahansiin waaya laakiin hadda waxaa rabaa si sharciga inaan u fahmo doorashadan iyo maaragtay ilaa deegaan doorashadeeda maanta degmada hodanaan joogaa shalay aa imaaday waa jaamay ahayd waa geli waayey waqti dambe maanta xilligaana shaqo ka soo baxay waa imaaday inta iga horeyso xaqan ku suganaya waa ka dambeeya Een, anigoo inta deganna ma rabo inaan anoo shaatigayga wato aan degmo kaleeto tago oo aan kasii tago degmo kale aan tago oo baraha bulshada asaas ka dhaco waxaan rabaa si saxa inay waxay noogu dhammaato haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed in mujaamalada iyo beenta aan iska dayno inaan qof walba iyo meesha uu ku qanacsan yahay iyo deegaankiisa iyo dadku rabo ani hadda kursiga oo xildhibaankayga waxaa lagu soo doortay sida lii sheegay laba milyan oo dollar hadda waxaan rabaa qof walba oo u qalmo inaad si filiya kusoo saarto codkayga aan ugu heliyo waxay iga dhigantahay sharaf weyn bay iga dhigantahay maanta inaan degmada hodan iska dawaangeliyo een, oo aan ii sheeg een, kaarkii codbixinta aan gacanta ku haysto een, mahadna alle subxaana wa tacaala ayay u sugnaatay waxaana noo horseeday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre iyo guddoonka baarlamaanka een, waxaan leeyahay aad iyo aad baan ii- aan kugu mahad celinayaa qof kasta waqti badan buu sugahayay doorasho qof iyo coda Een, maantana waan haynaa degmada hodan baa maanta ii sheegay aan ku coday doonaa insha allah oo aan kaarkeena ka qaadan halkan waxaan kaadinahay inaan iska diiwaangeliyo halkan waa degmada hodan aad baan ugu faraxsanahay inaan leenkan ku jira maanta isdiiwaangeliyo xubno ka mid ah maamulka ayaan la kulannay iyagana oo aan markaasi weydiinay sida hawshu halkan ay uga socoto Ee, maanta waxaan joognaa een, degmada hodan oo ay ka socoto diiwaangelintii dadweynaha ee, qaadashada koorka diw- ee, codbixinta Een, waxay ka socotaa laba xarumood xarunta degmada garoonka jaamacadaha hadda waxaan ku sugannahay aan joognaa waxa weeye waa garoonka jaamacadaha halkaa warkaas ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa radio jawhari haatanna warka dibadda booliiska magaalada vancouver ee dalka canada ayaa sheegay in sagaal qof ay ku dhinteen kadib markii uu nin baabuur jiirsiiyey dad isugu soo baxay xaflad ka dhacaysay dalkaasi dhacdadan ayaa dhacday wax yar kadib siddeedii fiidnimo wakhtiga kanada inta lagu guda jiray xafladda bulshada filibiin ee sanadlaha ah goobjoogayaal ayaa sheegay in nin watay gaariga uu jiirsiiyey waddo ay buuxeen dad ka soo laabtay xaflad ninkan oo ahaa soddon jir ayaa hadda xabsiga ku jira laamana uga sababta ka dambaysay dhacdadan warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa ciduu warkeena sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan facebooka ku leenaanay ama www radio jawhar dhadnad sidaas iyo ammaano allah